iyadoo maamulkeeda gacanta waxa ku haya degmada halgan annagaa ku hayno iyo amisom ciidanka etoobiya iyo soomaaliya iskarabsanaya marka xaaladeeduna hadda aada fiican tahay maanta waxaa la sameynayay baaritaan oo miinabaara qoladii ayaa maxaa la dhahay dhulkii oo dhan miino iyo waxgelgelisay taata xerad oo lo-aad ayaa miino laga soo baxsay meel kale xawiyaankii hataa xeradoodii gelinayaa miinadii marka maantana xaaladeedu saas eedo miinabaar ayaa lagu jiray magarak waatay goorma ayaad gacanta ku dhigteen
waxaa shalay galab laba iyo tobankii abaarihii qaladnimo ayaa lagu dhigay magarak bal faahfaahin naga sii haatan xaaladdu sida ay tahay degmada hadda xaaladdu aaday u degan tahay waa wanaagsan tahay maanta miinabaarkii wixii baa lagu jiray waa la baaray dhowr meeloodaa laga baxsay gabdho masaakiin oo ay u dhiibeen midkii ay meel walba ka qarxiya leeyihiin maxaa la dhahaa xero la-aad oo lada xawayaanka oo ku careysan tahay gurikeeda waa laga soo baxsay marka maanta miinabaarkaasi ciidanku ahayeen wax hadoo kaleo dhibaataana mala jooga aada u degsan yahi magarad yaa idinka caawinaya marka hawshan miina baarista waxaa naga caawinaya ciidanka caalamiga maxaa la dhaha etoobiya iyo amisoonka soomaaliya magarad miinadu ma waxay ku aasan tahay waddooyinka mise xarumaha iyo xafiisyada dowladda waxaan ku idhi xeradii lado lado xayaanka la xareysto lado xeradoodii aad laga soo dhexsado meel kastay ku xa ilan markaana waxa weeye waa kaligood noole wax xawayaankii laanyahan adigu binaadam iska badbaaya dadkii deegaanku markaa ma ku soo noqdeen mise weli waa ka maqan yihiin maya dadka deegaanku awal aad markii hore inta badan ma bixin caadi weye magaaladu waa degan tahay wax dhibaataa kama jiraan aad baa loo wanaagsan yahi markii aad magaalada maamulkeeda la wareegeyseen ma wax dagaala idin dhex maray idinka iyo shabaabka maya adeer maxaan wax dagaal ma dhex marin nimankaas mida ciidankan ciidan niman hor istaagi kara maahan waa ciidan tayo iyo taradiiduba aada u wanaagsan yahay meelahaas waa laga yaaba cabadda inay dabajeex kasoo tuurtuuraan kana cararaan marka waa ciidan culus waa ciidankan ninkaas niman oo hor istaagi kara ciidankaas maahan ma garan wadadana waa la furaa insha allahu sida hadda ugu dhaqso badan maleeshiyadii al-shabaab ee ka baxday magaalada halgan hadda xagey ku sugan tahay mid cararay iyo mid ilaa hadda meel dhagax ku dhacay oo ka faniinay ilaa hadda meel xeradii jaandhigeen ma hayno ilaa meelaha hadda waxaataa noo soo sheega waa laanahay hadalkooda gobolka hiiraan marka la eego intee in leeg baa gacanta dowladda ku jirta gobolka hiiraan gacanta dawladda inta ugu badanaa ku jirta gacanta dawladda ina ku jira mooyaka meel tuulaa ma ogiya oo yaroo ama ceelay ku dhuumanay maana inta badanba waxaas dawladda aasama garat inta badan waxaa dhacda in marka al-shabaab ay tuulo ama degmo ka baxaan haddana mar labaad ay kusoo noqdaan arrintaasi ma laga yaabaa inay dhacdo oo ay halgan kusoo noqdaan u malayn maayo amar ilaahay waa gooni laakiin dib dambe ugu sheekaymaan halgan iyo ereyadeeda ayaan shabaab laga heli doonaa ma dhici doonta haddii ilaahay qadaro marka aad dhammaysaan hawsha miinabaarista ee aad sheegtay maxaa kaloo idiin qorshaysan waxaa noo qora qorshaysan ceel iyo jeed iyo jeel dhexdiis iyo meel kastaba inaan lugta marino annaga iyo shicibkeena annagoo kaashanayay ciidamada maxaa la dhaha amisoomna walaalaha nahay iyo kuwa soomaaliyeedba inaan dhammaanteen aan maaragtay suura garab galno oo meel kastaba aan lugta marino haddii ilaa idin daraagaha biyaha ka cabaan iyo ceelasha biyaha ka cabaan iyo meel kasta inaan tagnay iyo geela wili sirarka caanahooda qasabka uga qaadanayaan iyo siday dadku ka xoogayaan ay qabanayaan iyo waxaas oo dhan dabagalnaan jecel baan ka saarno meetaagi sida wararku mararka qaarkood nagu soo gaadhaan waxaa jirta in shabaabku marka ay meel ka baxaan ee laga qabsado ay isla meeshaasi go'doomiyaan oo aanay gurmadka iyo gargaarku gaari karin marka halgan gurmadku ma gaari karaa mise waxaa laga baqayaa shabaab halgan gurmadku waa gaarayaa shabaabna loogama baqi doono baqitaan wax la yidhaha waa laga soo tegay waxaas waxaa weye markaan baqitaan ayagaa ku jiro annaga waa ka soo baxnay sheekadaas ma garat